bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda beerulo qodobada ugu doorkaroon aad ku maqli doontaan warkeena habeenimo waxaa ka mid ah arday ka aflaxday iskuulka hormuud oo munaasabad lagu qabtay beledweyne dhalinyaro ku nool beledweyne oo dhisma ku bilaabay waddo ku taala beledweyne howlka shirarka wasaaradda cadaaladda puntland oo laga dhagax dhigay garowe kuna looga hadlayay ilaalinta gargaarka bani aadanimo oo lagu qabtay baydhabo akhbaarahaadka dibaddan waxaad ku maqli doontaan shiinaha oo meel mariyay qorsho cusub oo isku filnaansho dhanka tiknolojiyadda ah waa habeenimo khamiisay sii baxayso jimcaan ay soo galayso taariikhdan ay ku haastaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad maqasheen warkii kooban haatana kusoo dhawaada istagayo fiidsan idian baqaad anigoo ah bilaal daahir waane ayna ku bilaawnaya arday ka aflaxday iskuulka hormuud ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada beledweyne sida warbixintan ugu faahfaahinayso sahra ibraahin dhiciso in ka badan boqol labaatan iyo toddoba arday oo dhammaysay xirfadaha kale ah caafimaadka saxaafadda kombyuutarka cilaansaarka iyo kuwo kale ayaa xaflad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada beledweyne ardadan ayaa ka aflaxday macadka hormuud iskuol waxaa ka qayb galay munaasibadan maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ah agaasimaha guud ee madaxa maaliyadda iyo arrimaha ardayda macadka hormuud ayaa ka warbixiyey munaasibadan dugsiga hormuud waxaa la asaasay laba kun iyo sideedii ilaa laba kun iyo sagaalkii marxalado kala duwan ayuu markaasi soo maray laga soo bilaabo dufcaddii koowaad ilaa dufcadda labaatanaad sanad guuradeeda iyo xafladda qalinjibintaba maanta aan u taagannahay iyadoo inta badan marxalado kala duwan ku soo socdeen macallimiinta iyo maamulka xaalado kala duwanna markaasi ay ku shaqaynayaan aniga idiin la hadlaayo dufcaddii koowaad ayaa fursad u yeeshay dugsiga hormuud in aan ka baxo maanta la joogane waxaa markaasi farxaddii ah macallimiinteedii iyo markaasi inta badan waayigaas wax isoo bari jirtay in aan qayb kala ahay oo weliba ayaga marxaladda ay joogaanba aniga xitaa ay i siiyeen darajo ka sii sarayso taa allah u sugnaatay labo macallimiinta waa kaga mahad celinaya iyo maamulka qofka qaabka u dadaalo ayuu dadaalkiisana markaasi meel uu gey karaa marka dugsiga hormuud waa noocaas iyo nidaamyo la mid kala duwan mid markaasi lagu soo aasaasay lehna xarumo kala duwan ardayda maanta aflixayso guud ahaan waa boqol labaatan iyo toddoba arday ka aflixayso xirfado iyo maadooyin intaba qaabayshan intensive course iyo weliba qaabayshinno caadi dibloma ee shahaado ahna wax ku soo qaatay marka waalidiintii macallimiintii iyo maamulka dugsigane waa kaga mahad celinaynaa si gaar martisharafta ku casuubnay xafiisyadooda invitationka ugu geynay qaabka wacan quruxda badan xafladdan ay nagala soo qayb galeen waa ku mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa qaar ka mid ah ardadii ka qalinjibinayay macadka ayaa soo jeediyey qodobado kala duwan oo ay ku muujiyeen xirfadaha ay soo barteen kombyuutar waa mashiin elektroniga kaasoo ku shaqeeya xakameynta tilmaamaha unugiisa xasuusta kaasuxasuusta lagu xasuusta kaasoo awoodi leh aqbalidda xogta iyo habeynta xogta si macquuleh badanaa kombiyuutarada waxay xog la wadaagi karaa kombiyuutaro meelo kale yarayadoo loo marayo adeegsiga internetka gargaarka degdega ah waa ficil nolosha lagu badbaadin karo waa farka koowaad ee aad samayso marka qof dhaawacmo ama miirbeelo ka hor inta aan la gaarsiin isbitaal waxaa muhiima in qof kasta oo barta gargaarka degdega ah uu yahay giisa qarsoon sababtoo ah wuxuu badbaadin karaa naf bini aadam maanta markaynu halkaa joogno waxaa muhiima inaan fahanno in barashada gargaarka degdega ah aysan ahayn xirfad caafimaad oo keliya balse ay tahay mas-uuliyad bulshadeed anigoo ku hadlaayo codka saxaafadda oo public of speak ma aha meesha waxaan u taaganahay in ciyaar ciyaar waxaan ahay nin la soo tabcay la tabcay laga soo shaqaysiiyey awoodda iyo fagaarahan uu soo istaagayo waa khibrad amba maado loogu talagalay in aan ka hor jeediyo tiro intaan la eg iyo in ka badan dufcadan ayaa ah dufcadii labaatanaad ee ka aflaxda macadka hormuud iskuol tan iyo markii la aasaasay dhalinyaro ku nool beledweyne ayaa dhismo ku bilaabay waddo ku taala beledweyne sida warbixintan ugu faahfaahinayso xaawoluulaadan xusein dhallinyarada xaafadda kuushin gaar ahaan laanta xidigta ayaa dhismo ku wada wadada marta dhabarka dambe ee isbitaalka weyn taasoo ay dhibaato badan ku qabeen bulshada xaafadda wadadan ayaa ahayd mid ay fadhiyaan biyo wasaq ah taasoo aan u wanaagsanayn caafimaadka bulshada isxaaq salaad maxamed oo ka mid a dhallinyarada dhismaha ka wada wadadan ayaa ka waramaya dhismaheeda isagoo sheegay inay qorsheynayaan in ay dhisaan wadooyin kale oo sidan ah waddadaas micnaha waxay ahayd marin micnaha aada u dhib badan aniga waxaa waaye horta hawsha bilowgeeda haddii aan ku faahfaahiyo waxaan deganahay xaafadda anigoo ah nin dhallinyaro ah ayaa maritaankeeda ku dhib qabay bal micnaha hooyooyinka meesha maraayo iyo caruurta iyo waayiilada ayagana micnaha inay iga sii daran yihiin ayaan qiyaasay weliba heshan waxaa ku taalo xarun caafimaad oo weyn isbitaalka weyn ayay dhabarkiisa ay tahay marka waa meel micnaha marinkiisa ay muhiim u tahay bulshada haddana dhibaato aad u fara badan ay ka muuqato waa meel dhiiqa ah waa meel micnaha wasaqda iyo micnaha qashimaan xitaa ay dhigeen dad micnaha aan ka naxaynin bulshada ayaa micnaha barnaamijkaas dhibaato badan u geysta ayagane walaalay barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij isxilqaam ah barnaamij isku day ah haddana guulaystay alxamdulilaah ilaah baan ugu mahad celinaynaa mar labaad waxaan ugu mahad celinaynaa bulshadii ka qayb qaadatay xaafadda deganeed barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij micnaha u baahnaa dadaal in la geliyo ka isxaaq ahaan aniga connectiga meesha ayaan ahay dadka micnaha bulshada iyo wixii ka qayb qaato dhanka isku xiray wacyigelinaya ayaan ahaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan waxii ayagoo isku duuban ee ka qayb qaatay barnaamijkan xaw adigana waa kaaga mahad celinayaa idaacaddaada iyo adigaba waa idinkaga mahad celinayaa waxaa u adeegtaa bulshada maalin walba waxaa jeceshahay in bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda ay ka shaqayso adigana micnaha horumarkaas oo kale ayaad gaaraysaa bulshada waxaan ku dhiirigelinaa xumaanta dadka iskugu kaalmeeyo waa inay iska dhaafaan ee wanaagga iskugu kaalmeeyaan sababtoo ah wanaaggu waa midna nala faray ah kuntum ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar war xumaanta iska reeba wanaaggana isfara nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaana dhahay annagana waddadaas ayaan maraynaa waxaan leenahay wax kastoo wanaagsan caqabad ayay leeyihiin waxaa lagu leeyahay barnaamijkan qandaraas ay waaye hay-ada ayaa wato barnaamij noocaas ah dadka waxay u barteen meel micnaha qandaraas in lagu qabto moogiye ayaga inay isku tashi wax ku qabsadaan micnaha way ka dhimatay damiirkaas wuu dhintay waxaan jecelnahay damiirkaas inaan soo noolayno oo micnaha shaqeeyo waxaan leenahay bulshada gurub gurub noqda xaafad xaafad noqda isku tashta qofka markii micnaha oo si isku tashta ayuu micno yeeshaa oo dadnimo yeeshaa
ka guddi ahaan isxaaq ka waran ma wadadan bisaa idiin qorshihiina yahay mise waxaa idiin qorshaysan in wadooyin kuwaanoo kaleentaa aad sii dhistaan inta aan nool nahay naf nagu jirto meel xun haddii aan aragno waxaan jecelnahay inaan ka shaqayno oo u bedelno wanaag waayo waxaa waaye qofku intuu nool yahay ayuu micnaha adduunka uu leeyahay qorshaheynana way badan yihiin insha allah wayna ka shaqay doonaa inta adduu ilaa yaraa wixii micnaha kusoo aadanna waana arki doontaan wadooyinka muhiimka ee magaalada beledweyn ayaa muddo dheer helin wax dayactira taasoo ay maristeeda ay dhibaato ku qabaan bulshada magaalada howlka shirarka wasaaradda cadaaladda puntland ayaa laga dhagax dhigay garawe sida warbixintaan ugu faahfaahinaya maxamed yuusuf cabdulaahi wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada garoowe ka dhagax dhigay dhismaha howlka shirarka oo lagu soo kordhinayo wasaaradda cadaaladda waxaa ka qayb galay dhagaxdhigan mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda waxgarad iyo madax kale wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowlad goboleedka puntland maxamed cabdiwahaab ayaa ka warbixiyey muhiimadda howlkan inta halkan waxaan ku dhagax dhigaynaa dhismayaal uu ka mid yahay howlkaa weyn oo aan ku soo kordhinay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta wuxuuna qayb ka yahay dhagaxdhigan maanta aan samaynayno horumarka wasaaraddu ay waddo oo mas-uuliyiinta wasaaradda oo kala duwan iyo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda kulligood qayb ay ka wada yihiin oo ah in la ballaariyo shaqada wasaaradda halkaan marka maanta waxaan dhagax dhigaynaa howlkaa weyn oo ku soo kordha wasaaradda aan dhisayno waxaana looga faa'iidaysan doonaa arrimaha shaqada horumarinta shaqada wasaaradda iyo waddanka oo dhanba waxaa kaloo looga faa'iidaysan doonaa tababarada iyo shirarka wasaaradda oo ah arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo garsoorka iyo jehaynta bulshada intaba iyo masaalixda guud oo kale oo caamka intaba waa looga faa'iidaysan doonaa kambaniga shirkaddan aan u dhiibno oo dhisaysa dhismahan waxaan ka rabnaa inay ilaaliyaan wixii lagula heshiiyey iyo hawl maameedkii aan saxiixnay iyo dhiseenka sida uu ahaa inay u raacaan howlkan ayaa looga maarmi doonaa in shirarka lagu qabto meelo ka baxsan wasaaradda taasi oo caqabad lagala kulmi jiray kulan looga hadlayay ilaalinta gargaarka bani aadanimo ayaa lagu qabtay baydhabo sida warbixintan ugu faahfaahinayso xawluul aadan xuseen wasiirka wasaaradda gargaarkii maaraynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa gudoomiye kulanka saddex bilaha ee guddiga ilaalinta gargaarka bini-aantinimada ee maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay xarunta wasaaradda gargaarka ee magaalada baydhabo kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay guddiga ilaalinta gargaarka maamulka magaalada baydhabo mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka waramaya muhiimada kulankan waxaa noo qabsoomay kulankii saddex bilaha ahay ee guddiga ilaalinta gargaarka bini-aadanimada dowladda koonfur galbeed soomaaliya guddiga ayaa wuxuu ka dooday waxyaalihii noo qabsoomay saddexda bilo u dambeysay iyo qorshayaasheenna saddexda bil ee soo socota waxaa aada looga hadlay wacigelinada la sameeyey bulshada iyo tababarada loo sameynayo hay-adaha fulinta si sharcigan uu u hirgalo howlo badanaa la qabtay ilaa iyo hadda sagaal degmo oo kamid a koonfur galbeed dadkeeda wacigelin loo sameeyey inuu sharci jiro iyo sharcigaas iyo qaabka u shaqeynayo waxaa kaloo laga hadla waxyaalaha kale u baahan in la hormariyo sida in sar loo qaatayada maxkamadaheena gaar ahaan dhinaca aqoontooda qaabilsan dhinaca arrimaha gargaarka iyo sharciyada ka imaan kara markii wax laisdaba mariyo guddigu wuxuu aada ugu riyaaqay howlaha fiican la qabtay berihii lasoo dhaafay iyo horumarkii laga sameeyey dhinaca gaarsiinka bulshada adeegyada ha noqoto dhinaca diiwaangelinta ha noqoto dhinaca in la xaqiijiyo dadka inay si toos ah ayaga waxooda u gaaro iyo inay toos loo diiwaangeliyo oo iyadan qofna dhexda uusan ku jirin guddiga kulankoodan wuxuu kusoo dhammaaday si aada u wanaagsan kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii guddiga ilaalinta gargaarka ay u dardargelin lahaayeen howlaha gargaarku ay u baahan yihiin bulshada magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaado waxaad maqlaysaa warka habeenimo ee raadiyo beerula waxaa inoo harsan akhbaaraadka dibadda ah balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarafka ee suuqyada warka habeenimo
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarrifka ee suuqyada xubinta waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyayo moobeelada shaashadda ee sigistan raameyd ayaa la iibiyaa boqol afartan iyo shan raan bohorkiisan ah waxaa la iibiyaa boqol shan iyo labaatan e zero five raan four ayaa la iibiyaa boqol iyo labaatan e zero five s raan four ayaa la iibiyaa boqol iyo sideetan e seventeen raan four ayaa la iibiyaa boqol afartan iyo shan raam sigiskiisana waxaa la iibiyaa boqol konton iyo shan ee soddon iyo lix raam eed ayaa la iibiyaa laba boqol lix waageynta xubin
markana akhbaaraadka dibadda shiinaha ayaa meel mariyey qorsho shan sano oo cusub oo ansixiyeen guddiga dhexe ee xisbiga shuuciga ee talada haaya dalka shiinaha kaasi oo xooga saaraya isku filnaashada dhanka teknolojiyadda xilli ay jirto xiisad ka dhexeysa shiinaha iyo dalka mareykanka qorshahan cusub ah oo lagu ansixiyey shir afar maalmood socday oo uu gudoominaya madaxweynaha xin jinping ayaa sidoo kale mudnaan gaar ah siinaya la tacaalidda caqabadaha dhaqaalaha bayaankan lagu daabacay wakaalada wararka ee dowladda shiinaha ee xunhun ayaa sheegay in la qaadi doono dadaalo lagu kordhinayo isticmaalka gudaha lagu ballaarinayo maalgashiga lagu baabi'inayo caqabadaha hor istaagan kobaca qorshahani wuxuu imaanayaa xili dhaqaalaha labaad ee ugu weyn caalamka uu wajahaya hoos u dhac ku yimid qarashaadka gudaha dhibaato dheer oo ka taagan qeybta guriyeynta iyo xiisado ganacsi oo sii xoogeysanaya oo kala dhexeeya dalka mareykanka warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyo beerullah waa eegintaa dhegeystayaal